أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka duurinimo ugu doorka roon iyo hilka mid ka mid ah maxaabiistii dowladda kenya ee lagu qabtay dagaalkii helcadde ayaa ku baaqay in laga shaqeeyo sidii askarigaas looga sii dayn lahaa gacanta mujaahidiinta madaxweynaha dowladda salbiyadda maraykanka gaal trump ayaa qorsheynaya in marka uu xilka la wareego dalka maraykanka ka musaafriyo dadka soo galootiga ah siyaasi xilal kala duwan ka soo qabtay kooxda riddada soomaaliya ayaa ishaaca ka qaaday in soomaaliya ay ku socoto waddadii afghanistan maraakiib ay leeyihiin dowlado kala duwan ayaa xaalufin ballaaran ka wada xeebaha dalka soomaaliya mu'asasada alkataib ayaa baahisay filim lagu soo bandhigayo qaybtii koowaad khudbadihii laga jeediyey xafladdii qalinjabinta mucaskarka sheekh bashiir sheekh yuusuf allah u naxariistee bulshada ku dhaqan degmada buqa qable ee wilaayada islaamiga hiiraan ayaa goob fagaaraha ku daawaday filimka cusub ee ay soo saartay mu'asasada alkataib wilaayada islaamiga jubbada dhexe ayaa dib u dhis ku samaysay saldhigga degmada jilub iyadoona dhanka kale ee dowro u qabatay maxaabiista ku xiran saldhiggaasi ardayda markiiska almakaarim ayaa sameeyey bandhig cilmiyadeed kadib munaasabad ka dhacday deegaanka bargaan ee wilaayada islaamiga galgaduud بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin sabtee taariikhdii hijiriguna ay tahay siddeed iyo tobanka bisha rajab kun afar boqol lix iyo afartanka qodobadii warka duurnimo ugu doorka roona ayay intaasi ahaayeen haatan isagii oo dhan ehelka mid ka mid ah maxaabiistii dowladda kenya ee lagu qabtay dagaalkii alcadde ayaa ku baaqay in laga shaqeeyo sidii askarigaasi looga sii dayn lahaa gacanta mujaahidiinta haddaba warbixinta warkan waxaa inoo haya walaalka cali aadan cabdulaahi cali yare muuqaalo ay mu'asasada al-kataa'ib garabka warbaahineed ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab isbuucii lasoo dhaafay kasoo saartay maxaabiis kenyaan ah oo gacanta mujaahidiinta ku jira ayaa waxaa ka jawaab celiyey qaar ka mid ah ehelada maxaabiista ehelka askariga maxabuuska ah ee lagu magacaabo cabdulaahi ciise ibraahim ayaa soo hadlay waxayna codsadeen in laga shaqeeyo sidii loo sii deyn lahaa askariga qoyska askarigan kenyaanka ah oo kulan ku yeeshay magaalada wajeer ee dhulka soomaalida n f d iyo degmada eldoret ee dalka kenya ayaa sheegay in wiilkooda ay la-yihiin muddo siddeed sano ah waxayna ugu wardambeysay isagoo u shaqeynaya dowladda siliibiyadda kenya khadar cabdulaahi oo ah gabar uu dhalay maxbuuska kenyaanka ah ee ku jira gacanta mujaahidiinta ayaa ugu horeyn ka sheekeysay xaalka uu ku sugnaa aabbaheed markii ugu wardambeysay ka hor intii uusan dhicin weerarkii eel cadde I remember it was in the morning when we were receiving a lot of calls, people asking us the location that my dad was assigned.
waxaan soo xasuustaa in ay ahayd xilli subax ah taleefanadeennana aad baa loo soo wacayey iyaga oo dadkana soo wacayeenna weydiinayey halka lagu qoray aabbahay waxaan u sheegay in ay meesha tahay ceelcadde mana ogeyn innaga in uu halkaas weerar ka dhacay xiriirna kamaanu haysan iyo caddaymo noo xaqiijiya noloshiisa haddii aan weynay wax noo xaqiijiya noloshiisa muddo shan sano kadib waxaan dowladda ka qaadannay shahaadada caddaynta geeridiisa sababtoo ah walaalahay oo haysta kaarka aqoonsiga ayaaba u baahan marka ay gaaraan siddeed iyo toban sano si dowladda aan caawinaad oga helno waxaan qabtay telefoonka oo wicitaanka aabbahay ah oo iska kay baraya waan wareeray oo waan isku naxay waxaan isweydiiyey sidee aabbahay isu kay barayaa waan shoogay oo isku naxay xitaa waan awoodi waayey in aan codka duubo waxaan sameeyo ayaan garan waayey I couldn't even record the call or even think on what to do.
cadaano maxamed xirsi oo ah hooyada dhashay askariga maxabuuska ah ee cabdulaahi ciise ibraahim ayaa sheegtay in wiilkeeda ay muddo sannado ah la-dahay islamarkaana dowladda kenya aysan wax warbixina ka siin xaaladda wiilkeeda oo ay weysay isagoo ah askari u shaqaynaya ciidanka kenya hooyada dhashay askarigan ka tirsan ciidanka k d f ayaa codsatay in laga shaqeeyo sidii loo sii deyn lahaa wiilkeeda bismillaahi raxmaan raxiim ilaahay ow adaan ku baryaa cabdulaahi ciise ibraahim hooyadiis waa cadaane maxamed xorsi waa indhalaahay dartiisaanu indhabehay sidiin oynaay sariiraan fuulaa ilmaheeyi waa agoon hindidiisaan yahay tolka meesha jooga ninkaas ha ii soo daa ilmihiisa waa agoon anigana waa agoontoobe ilaahayaan wax ka baryaa ninkaas ha lii soo daaya qoyska askarigan maxbuuska ah ee mu'asasada alkataa'ib ay faafisay fariintiisa ayaa sheegay in xaalad nafsaani ah oo aada u daran dareemayeen siddeeddii sannadood ee ay aabbahood la'aayeen waxayna ugu baaqeen xukuumadda uu madaxda ka yahay william ruuto inay ka shaqayso sidii uu xorriyaddiisa dib uga heli lahaa waa tan mar kale khatra oo soo jeedinaysa in aabbaheed la sii daayo I was left in a dilemma whether to believe it's my dad or we are being conned.
aniga waan jahwareeray waxaana kala saari waayey inuu aabbahe yahay iyo in kale sababtoo ah waxaana soo wacaya dad iska dhigaya aabbe oo xoogaa lacagana weydiisanaya dareen ahaan ayay noo kiciyeen muuqaal ahaan iyo maskax ahaan iyo dhaqaale ahaan sida inay nala joogaan iyaga iyo carruurtoodaba xaqiiqdii waynu ku faraxsanayn hooyaday waxay gashay xaalad naxdin leh iyo jahwareer iyadoo isku dayeysa in ay aabba raadiso si ay u soo hesho waxa uu aad u weydiinayay aabbahay aniga iyo walaalahay hadalladiisu waxay ahaayeen kuwo aad moodda inay ahaayeen kuwo quus ah sida in uu u baahan yahay in loo fidiyo gurmad weyn si uu dib inoogu soo laabto ma jirta cabsi ka weyn in aad noolaato adigoo og in aabbaha uu ku jiro gacanta cadowga Trying to find a way on how we will get him. He sounded very worried. He sounded very desperate. Like he needed a help to be released to come back to us. Of living in life, knowing your dad is in the hands of the enemies.
fariimo ay diyaariyeen maxaabiistii lagu qabtay dagaalkii eelcadde ayaysana weli ka soo jawaabin xukuumadda saliibiyadda kenya arrinkaas oo muujinaya in dowladda kenya aysan wax dana ka lahayn askarteeda ku jira gacanta mujaahidiinta cabdulaahi ciise ibraahim oo ka mid ahaa askartii dowladda saliibiyadda kenya ee mujaahidiintu ku qabteen dagaalkii eelcadde sannaddii labada kun lix iyo toban ayaa ka codsaday dowladda saliibiyadda kenya ee uu ka tirsanaa inay ka shaqayso sidii loo sii deyn lahaa isagoo muujinaya sida uu uga walacsan yahay mustaqbalkiisa iyo mustaqbalka ehelkiisa oo uusan arkin muddo ku dhow toban sannadood ujumbe kwa serikali ya Kenya haswa Mheshimiwa Rais William Kipchirchir Samia Arap Ruto.
si gaar ah waxaan fariin u dirayaa madaxweynaha kenya william ruuto mudane madaxweyne waxaan ahayn askar ku dhaaratay inay ilaaliso dowladda kenya waxaan soomaaliya u nimid amarka dowladda kenya waxaa lay khafaashay intii aan gudanayay waajibkayga difaaca sidaa darteed waxaan xaq u leennahay in dowladda ay ka shaqayso arrinkayaga oo na soo celiso si aan ula midowno qoysaskeenna dagaalkii eel cadde ee dhacay shan iyo tobankii janaayo labada kun lix iyo toban ayaa galaaftay nolosha in ka badan laba boqoloo askar kenyaan ah iyadoona mujaahidiintu ay dagaalkaas ku qabteen maxaabiis isugu jirta askar iyo saraakiil dhacdadii ceelcadde taariikhda baalka mado uga gashay ciidanka kenya wuxuu dagaalkaas noqday dagaalkii ugu khasaaraha badnaa ee uu abid la kulmo milatariga kenya mahadsanid caliyare siyaasi xiliil kala duwan ka soo qabtay kooxdii riddada soomaaliya ayaa shaaca ka qaaday in soomaaliya ay ku socoto waddadii afghanistan xasan cabdiraxmaan abu xasaan ayaa siyaama qaadaya warbixintan murtad cabdi aadan hoosow oo horay u soo noqday guddoomiyaha gobolka baay agaasimaha amniga wasiirka howlaha guud ee kooxda riddada iyo weliba laba kun laba-iyo labaatankii oo uu ka mid ahaa musharaxiintii ku loolamaya kursiga madaxweynaha ee villa soomaaliya ayaa sheegay in soomaaliya ay noqon doonto sidii afghanistaan oo kale isagoo tooshka ku ifiyey sida maamulada riddada ah u ragaadiyeen qabyaaladda eexda musuqmaasuqa iyo dabadhilifnimo uu sheegay inay ka mid noqotay xirfadaha lagu hanto hoggaanka maamulada gaalaraacyada ah ee ka jira soomaaliya siyaasigan oo arrimahan ku faahfaahiyey wareysi dhowaan lala yeeshay ayaa ka dhawaajiyey in shuruudaha ku xidhan ee lagu soo xusho madaxda riddada ay tahay oo keliya in qofka uu yahay jaahil aan waxba aqoonin waxna aan fahmi karin iyo weliba inuu yahay dabadhilif kabaqaad ah maanta dowladnimada soomaaliya axmedow waxay u baahan tahay waxaa waaye inaad jaahil tahay un shuruudda keliya ku xidhan waa inaad jaahil tahay waxay rabaan kow horta inaadan go-aanadooda fahamsanayn labana inaad kabaqaad simple marka hadda waxaa la qaatay dadkan de- yacni eh, eh, u badan juhalada jaahilka laftigiisaa kale ah jahl basiit wa jahl murakab jaahil murakab ahaa tahay dadkaas marka aan kuu sheegayaa dowladnimadii safaaradihii wasaaradihii eh, eh, eh, baarlamaankii agaasimayaashii wixii oo dhan ayagaa u badan siyaasadii oo muufays iska noqotay oo maxaan ka helaa kabaqaadnimadii oo xadka ka baxday oo you know, skill noqotay oo la barto oo faragelinta dowladaha shisheeye iyo boobka ay ku hayaan geyiga soomaaliya ayuu siyaasigan tilmaamay in meel xun ay marayso wuxuuna farta ku fiiqay in haddii soomaaliya sidan ku sii socoto ay halis ugu jirto inay ka baxda gebi ahaanba qariiradda caalamka islamarkaana ay kala dafi doonaan dowladaha dariska ee kufaarta xabashida itoobiya iyo kenya siyaasi cabdi aadan hoosow waxa uu carabka ku dhuftay qaabka bahadilka iyo ihaanada ah ee gaalada caalamka ula macaamisha madaxa kooxda ridada soomaaliya isagoo sheegay in sida carruurta oo kale loola dhaqmo islamarkaana yoolka waxqabadkooda uu ku soo ururay oo keliya meelmarinta iyo hergelinta ajandayaasha gaalada ilaa waxaas ay isbedelaan dagaal sukeeye ma dhammaanayo qaxa ma dhammaanayo dowladaha shisheeye inayna soo faragashtaan ma dhammaanayso in dhulkeena la boobo ma dhammaanayso marka dambe waxayba ku dha- ku dhammaan kartaaba in la yiraahdo war waxaan sidaan soo qorayay hadda sidaa sheegaysa waxyaabaad soo qoraysaa ilaahayde war ku daalayo dariska ha loo qaybiyo ma ma dadka qaar waxay ku maana ma dhacayso markii had- naloo qaybinayay dariska hadda ka hor un kasaano u joogay maxay u dhici weysa wixii hele salaasi uu sheegi jiray annagaa rumaynayn tan labaad annaga gaalada markay nala macaamilayaan kid gloves ay noo gashtaan oo ah il- gloveska ilmahay noo soo gashtaan wixii ay rabaan in wax laga bedelo ayay wax ka bedelaan ma aha annaga waxaa annaga keensano ma aha gaalada marka waxaasay ogyihiin markay soo baxyaanoo diyaaradda soo raacayaanba waxay leeyihin la wixii waa ilmihii jirka dadka weyn ku dhici jiray laakiin ayaga ilmaha ahaa aan la soo hadalnay leeyihin xilliyada ay gorodda isla galaan madaxda riddada ayuu siyaasigan sheegay inay ku kala dheereeyaan iyagoo u dacwoonaya gaalada dabadhilfyada ay u yihiin isagoo xusay in haba yaraatee aanay xallin karin wixii khilaaf ah ee dhexdooda ku yimaada hadda ka horaa waxaa dhacday shir baa airboortka lagu qabanayay maamul goboleedyadii oo dhana safnaa oo joogay gaaladii oo dhana safiiradii dhinaca kale saf ayagana saf ku jiray miiska labada dhinaca laga fadhiyey markaas xasan sheekha madaxweynaha ahaa maamul goboleedyadii ba- wata- waxaa laisku bilaabay dacwo gaaladii aa loo dacwoona galmuduga dacwoonayso puntland ay ka dacwoona puntland galmudug ay ka dacwoona labadoodaba madaxwe waxay ka dacwoonayaan dowladda federaalka dowladdii federaalkii ayagana waa u jawaabaysaa wixii yaa gaaladiina meesha ay fadhiyaan waa waa u dhegaysanayaan wallaahi been maa wuxuu ninkan cad idiin xallin kara idinka ma xallisan kartaan hoosow waxa uu walwal iyo walaac xooggan ka muujiyey xaaladda cakiran ee ka dhex aloosan guud ahaan riddada soomaaliya iyo habdhaqanka liita ee murtad xasan gurguurte waxaana uu ugu dambeyn ka dhawaajiyey in soomaaliya haatan cagta ay saartay dhabbihii afghanistaan oo kale isagoo su'aal geliyey masiirka murtadiintu waxa uu ku dambayn doono wareedhe waxaan sidii afghanistaan ay ku socotaayo sidee la yeelaa
maraakiib ay leeyihiin dowlado kala duwan ayaa xaalfin ballaaran ka wada xeebaha dalka soomaaliya sida uu ku waramayo yaasir maxmed warbixin cusub oo kasoo baxday hay-adda enegta africa oo ah hay-ad midooda yurub u qaabilsan la dagaalanka dembiyada abaabulan ee ka dhaca badaha africa ayaa shaaca ka qaaday sida kalluumaysiga sharci darrada ah uu u burburinayo kheyraadka kalluunka ee soomaaliya kaasoo ay sheegeen inuu halis gelinayo keedka kalluunka tuunaha ee loo yaqaano yoloventuna warbixintani ayaa lagu sheegay in kheyraadka kalluumaysiga oo ay hodan ka tahay soomaaliya uu wajahayo halis isi soo taraysa oo uga imaanaysa maraakiib shisheeye oo ku howlan xaalufin ay ka wadaan xeebaha soomaaliya ayna qiyaas ahaan dadka soomaaliyeed ku waayaan sanadii lacag gaaraysa saddex boqol oo milyan oo dollar maraakiibta ajaaniibta ah gaar ahaan kuwa shiinaha iiraan iyo bakistan ayaa lagu sheegay inay adeegsanayaan farsamooyin wax burburinaya sida jariifka hoose iyo isticmaalka baroosooyinka waaweyn ee saynis taasoo xaalufinaysa keedka kalluunka warbixinta enegt ayaa tilmaamaysa in qandaraasyada kalluunka ee dowladda riddada bixisay sannadihii u dambeeyey ay qayb ka yihiin dhibaatada ka taagan xeebaha soomaaliya maadaama aysan jirin maarayn iyo daahfurnaan la-aan ka dhexeeya maamulka riddada iyo kuwa dalalka ajaaniibta ah ee la siiyey qandaraasyada kalluumaysiga badda
waad mahadsantahay yaasir mu'asasada alkataab ayaa baahisay filim lagu soo bandhigayo qaybtii koowaad khudbadihii laga jeediyey xafladdii qalinjebinta mucaskarka sheekh bashiir sheekh yuusuf allah u naxariiste xaarta abdiqaadir oo isdaarkaasi soo daawaday ayaa warbixintan ka diyaariyey
بسم الله الرحمن الرحيم
filimkan cusub oo soconaya toddoba labaatan daqiiqo ayaa alkataa'ib garabka rubaahineed ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay kusoo bandhigaysaa dufco cusub oo ka mid ah ciidamada mujaahidiinta kuwaasoo kasoo qalinjibiyay mucaskar loogu magacdaray sheekh bashiir sheekh yuusuf allah ha u naxariistaa oo ka mid ah geesyada aysan taariikhu hilmaamin ee halganka adag waqooyiga soomaaliya kula galay saliibiyiinta ingiriiska fariskaas oo mucaskarkani wato magaciisa si halgankiisa loo muujiyo in uusan hakad ku iman balse higsanayo halkii ugu saraysay oo uu maanka ku hayo haliyii kasta oo mujaahid ah oo hubka u qaaday sii wadida jihaadka waxaana qeybaha hore lagu arkayaa qeyb ka mid ah dhowlatuska iyo diyaargarowga ay soo qaateen ciidamadan kasoo qalinjabiyey mucaskarka isdaarkan cusub oo ah qeybta koowaad kalimaadka laga jeediyay xafladda qalinjibinta ayaa waxaa kasoo muuqanaya sheekh mahad warsame abu cabdiraxmaan xafidahullah oo ka mid ah hogaanka sare ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo jeedinaya kelimad qiimo badan oo taabanaysa dhinacyo kala duwan ugu horeyn waxauu sheekhu kelimadiisa ku bilaabay ka hadalka qadiyadda filistiin iyo jabka ku dhacay yahuudda alla subxaana wa tacaala wuxuu qur-aankiisa ku leeyahay kam min fi'atin qaliilatin halabat fi'atan kahiiratan biidni illaah wallaahu maca asaabiriin gaaladu si kastay awooddooda isugu keenaan wax yar mooyaane muslimiinta ma dhibi karaan haddii lala dagaalamo daannadoodana loo dulqaato dabada ayay jeedinayaan alla subxaanahu wa tacaala wuxuu qur-aankiisa ku yidhi lan yaduruukum ilaa adaa wa in yuqaatiluukum yuwalluukum aladbaara uma laa yunsaruun maanta ma jiro askari yuhuudi ah oo u bareeri kara inuu dagaal toos ah soo galo
waxauu dhanka kale sheekh mahad abu cabdiraxmaan isdultaag ku sameeyey jabka gaaray cadowga islaamka wuxuuna si gaar u milicsaday malaaximtii waaweyneed ee lagu dhiigbixiyey saliibiyiinta kusoo duushay dholalka islaamka si gaar ah soomaaliya waxay u bedeleen magaca la yidhaahdo unisom oo laba arrimood asna maaragtay laba qaybood ahaa unisom one iyo unisom two alla subxaana wa tacaala wuxuu ku fashiliyey markii ay dadkii mujaahidiinta ahaa iyo qabaa'ilkii soomaaliyeed ay isgarabsadeen oo ay jilibka u dhigeen taasoo keentay gaaladii bakhtigeedii in dhulka lagu jiido saddex iyo toban sano kadib ayay mar labaad gaaladu duulaan soo qaadeen amisom qolo la yidhaahdo inay meesha keeneen iyagana waxay ka dhaxleen in difaacyadii xamar dhegta dhiigga loogu daray laguna qabjabiyey weeraradii dayniille saacadihii u horreeyey boqolaal afrikaan ayaa lagu dilay bakhtigoodina waa tii calamada la soo dhoobay waxaa ku xigay weeraradii iidow jallaad jameeco leego jannaale ceelcadde kulbiyow iyo balcad oo iyagana lagu baray inay dhufaysyada ku ururaan intaas kadib saliimiyiintii caalamku markay arkeen jabka amisom ku dhacay iyo kumanaanka ciidamadooda laga laayay tale ayaa ku caddaatay sidaas awgeed mar afaraad ayay shaarkii iyo koofiyaddii la baxeen oo waxay magacaabeen howlgal cusub ay u bixiyeen atmis isagana waxaa xigay weeraradii ceelbaraf buulamareer yeed aato rabdhuure iyo kuwo kale oo bakhtiga ciidamada afraanka bannaanka la soo dhoobay haddaba howlgalkan cusub oy ugu yeereen aysom waxba kama duwana kii hore waxnana kama duwanaan doona insha allahu tacaala sidoo kale fashilka kooxda riddada ee ku hunguday duulaankeedii ka dhanka ahaa muslimiinta waxa uu qayb ka ahaa qodobadii uu sheekh mahad warsame abu cabdiraxmaan kaga hadlay kelimadiisii xafladda sheekh bashiir sheekh yuusuf ee lagu soo saaray isdaarka cusub ee mu'asasada alkataa'ib waxyaabaha laga dhaxlay nidaamka uu ku dhisan yahay ridada waxaa ka mid ah waxa lagu yeero macawisley ee lagula dagaalamo shareecada islaamka iyo dagaalbeleedyada ay murtadiintu horinayaan sheekh mahad ee sidoo kale arrimahan ka hadlay wuxuuna jeediyay baaqiyo muhiim ah oo ku socda qabaa'ilka walaalaha ah balse ay dirirtu ka dhexayso ee uu cadowga hubka isugu dhiibay sidoo kale waxaa maanta soo ifbaxay fashilka xukuumadda ridada iyo dhibaatada laga dhaxlay xukunka dimuqraadiga ah habka awood qaybsiga ay ugu yeeraan iyo nidaamka federaalisimka kuwaasoo abuuray fasaad alla ka fogaansho isku dir iyo kala qaybin bulshada waxaa maanta faraha ka baxay wax kastay ummadda soomaaliyeed ilaalin jirtay dhammaantood waa duul ka maran diin iyo dadnimo waa duul aan dan ka lahayn dalkooda iyo dadkooda waana damiir xumayaal maanta dalka gaarsiiyey heerka uu marayo ee ah diin xumida amni darrada dhalanrogga bulshada boobka iyo bililiqada fisqiga iyo fasaadka burburka dhaqaalaha iyo qabyaaladii oo meeshii ugu darnayd maanta maraysa laga bilaabo cirifka waqooyi ilaa cirifka koonfur ilaa galbeed iyo bari soomaaliya waxaa isku laynaya dad ehel ah iyo qabaa'il walaalo ah waxaana sabab u ah xukuumadda ridada iyo xabashida oo hurinaya colaaddaas hubkana isugu dhiibay qabaa'ilka walaalaha ah deegaanada qaar waxaa dagaallada ka qaybgelahayay ciidanka murtadiinta waxa maanta qabaa'ilka isku leynaya waa macawsley waxa isbaarooyinka xadhaafkaa dhigta waa macawsley haddaba anigoo ka faa'iidaysanaya arrintan ama fursaddan waxaan ugu baaqayaa qabaa'ilka muslimiinta ah iyo hoggaankooda inay si shuruudla'aan u joojiyaan dagaallada socda waxaan xusuusinayaa qowlka alle subxaanahu wa tacaala inama almu'minuuna ikhwa fa aslixuu bayna akhawaykum wattaquu llaha lacallakum turxamuun waxaan leeyahay ilaahay ka cabsada subxaanahu wa tacaala waxaadna ogaataan shirkiga ka gadaal dembiga ugu weyn ee naarta lagu muto waa in qof muslima xaqdarre lagu dilo waa inaad ogaataan in maanta cidda keliya ee ka faa'iidaysanaysa dhiiggan daadanaya muslimiinta inay yihiin cadowga islaamka iyo cadowga ummadda soomaaliyeed waana qorshe loogu talagalay in dadka looga mashquuliyo arrimaha guracan ee gaaladu la damacsan yihiin dalkeenna iyo shirqoolka xabashida etoobiya iyo gaaladu ay la damacsan yihiin dhulkeenna waxaa caqli xumo ah in gaalada soo duushay inta gacanta laga laabto ay dadkii soomaaliyeed iyagu hubka iskula jeestaan arrintaas hadday dhacdayna waa wax khilaafsan ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu dadka mu'miniinta ku tilmaamay oo ahayd muxammadun rasuuluullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم waxaa xusid mudan in qaybtan ay ahayd xalqada koowaad ee muuqaalo ku saabsan xafladii mucaskarka sheekh bashiir sheekh yuusuf ee ay kasoo qalinjibiyeen dufco ka mid ah ciidamada mujaahidiinta waxaana xiga xalaqaad kale oo ay ballanqaaday muasasada warbaahineed alkataa'ib oo lagu soo gudbinayo khudbadihii laga jeediyay xafladii qalinjibinta ee mucaskarkani mahadsanid walaalka xaaris bulshada ku dhaqan degmada buqa qable ee wilaayadii islaamiga hiiraan ayaa goob fagaaraha ku daawaday filimka cusub oo ay soo saartay mu'asasada alkataa'ib mar kale warbixinta warkan waxaa haya yaasir maxmed الله أكبر الله أكبر الله أكبر
قال الله تعالى وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين waa fagaaraha bartamaha suuqa alaaqsa ee degmada buqa qable ee wilaayada hiiraan oo kadib dukashadii salaada cishaha ee xalay ay bulshada degmadaasi ku daawadeen filimka cusub ee ay soo saartay mu'asasada alkataa'ib kaasi oo ah qaybta koowaad khudbadihii laga jeediyey xafladda qalinjibinta mucaskarka sheekh bashiir sheekh yuusuf allah ha u naxariisto boorka waxaa ku qoran karihnaa xayaata adulli wakhtarnaa xayaata alcizi waxaana gacanta ku haya waa abwaannagaye cali khaliif allaahu akbar allaahu akbar macnaheeduna waxay tahay waxaan kiraahsannay xayaatadii dulliga ahayd waxaan doornay xayaatadii sharafta lahayd oo jihaadka iyo cizigaan ah allaahu akbar allaahu akbar
bulshada fagaaraha ku daawaday filimka cusub ee mu'asasada alkataa'iba ayaa sharaxaya waxyaabaha cajiibka ah ee ay filinka ku arkeen caawa halkan waxaan ku biirsaday macaskarka sheekh bashiir sheekh yuusuf ilaahay subxaana wa tacaala dad barakeeyey oo shaacaarta islaamka muujiyey ayaa halkan ku fiirsannay abwaankii soomaaliyeed oo macaskarka soo baxay oo cadowgiisa indhaha ku gubaa gacantana ay kasii daran tahay nin walbo muslim oo soomaaliyeed gaar ahaan waxaan uu baaqaynaa inas tamaniyo ina macaskarkan aad arkayseen nin walba ina iska xaadiriya cadowguna isla xisaabtamo intaasaan ugu baaqaynaa annagana waa fiirsannay waa ku qanacnay qalbigayna ku qaboobay ilaahay subxaana watacaala annakana hana waafajiya runtii waa macskar aad iyo aad cajiib u ah xiise gooniya iyo himilo gooni ayuuna leeyahay ee ragga ka soo muuqanaya wejiyadooda maaragtay rag aad iyo aad noo farxad geli qalbiyadanagana u qabooji waaya waxay leeyihiin maaragtay muhiimad gooni ah sidii abwaanada iyo culammada waaweyn oo shiiwada ah si sheekh maxamed jamaal oo kale abwaan nageyoo kale abwaan cabdiwaaxid oo kale waxaa soo muuqda haldoorkii maaragtay bulshada soomaaliyeed ayaa ka soo muuqda aad buu noo farax geliyey ilaahay subxaana watacaala waxaan u rajaynaynaa kuwaan iyo kuwa kale inay soo haleelaan ayagana ilaahay uu suga ayaan ilaahay subxaana watacaala u weydiinaynaa filin aad u fiican ee macskar ay ka soo bandhigaan sheekh bashiir sheekh yuusuf maantan xafladan aad u qiimo badan waxaan leeyahay halkaa fariin ugu dira garguurtow maanta ciyaalkan ay fariin kugu dirooyin garguurtow kasmaay aad meesha rabtid aad hilibkaadu cad gorgoran u arki doontaa insha allah wilaayada hiiraan ayaa ahmiyad gooni ah siisa in bulshada ku dhaqan degmooyinka iyo deegaanada ay goobo fagaarayaalaha ku daawadaan aflaamta ay baahiso mu'asasada alkataayib waad mahadsantahay yaasir wilaayada islaamiga jubbada dhexe ayaa dib u dhis ku samaysay saldhigga degmada jilb ee wilaayadaasi iyadoona dhanka kale dowra u qabatay maxaabiista ku xiran saldhiggaasi cismaan axmed ubow oo gaaray goobtaasi ayaa warbixintan inoo eegaya ah
wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe waxaa ka soconaya dadaallo dhinac kasta haddii ay noqon lahayd dadaalada waxbarasho iyo midka dib u dhiska taas oo si weyn looga dareemayo magaalada jilib iyo deegaano kale dhowaan waxaan booqday xarunta saldhigga ee magaalada jilib halkaas oo dhowaan wilaayadu ay ka samaysay howlo dib u dayactir ah oo lagu dhisayey xarunta saldhigga iyo weliba sidoo kale qeybaha kale uu ka kooban yahay saldhigga maamulka islaamiga ah ee degmada jilib ayaa sidoo kale waxa uu fursad waxbarasho ah siiyey maxaabiista ku xiran xabsiga degmada kuwaasoo u xiran waxyaabaha isku soo dacweystaan bulshada qeybaheeda kala duwan ee la maamulo haddii ay noqon lahaayeen diimaha iyaga dhexdooda ah iyo waxyaabaha la midka ah xilligii aan booqanayey waxaa u socday mid ka mid ah duruusta ay qaataan maxaabiista بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين
macallinkii mas-uulka ka ahaa casharada la siiyo maxaabiista ayaa ka warramaya duruustii ugu dambeeyey ee la qaatay dowrada waxaa lagu qaatay tasxiixa qur'aanka oo laga qaatay suuratu alfaatixa iyo mucaawadataynka iyo qulwalla waxaa kaloo la qaatay alshahaadatayn wa macnaahumaa towxiidka iyo shahaadataynka macnahooda oo laiska saxaayo oo qof qof laisku weydiinaayo ayaa la qaatay waxaa kaloo la qaatay tasxiixu dahaara waxaa kaloo la qaatay tasxiixu salaad camaliyan salaadda in layska saxo oo haddana layskaga saxo muxaadaraadka noo baxay waxaa ka mid ah altawbatu dariiqu sacaada waxaa kaloo la qaatay muxaadaraadka qaatay ka mid ah dulumaat almacaasi waxaa kaloo la qaatay alqabru sunduuqu alcamal sheekh maxamed balli oo ka mid ahaa culimmadii duruusta bixinayay ayaa ka hadlay muhiimadda ay dadkaani u leedahay waxbarashada hadda walaalayaal duruus badan baad qaadateen culimmo kala duwan baa idin siinaysay mar salaada laydinka saxo mar ladlaydikala hadlo akhlaaqda iyo aadaabta mar laydinkala hadlo towbada qof kasta dunuubta uu galay inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala uga toobad keeno halkaa asagoo ku jira hadduu ilaahay uga toobad keeno miduu bini aadam ka galay u celiyo miduu naftiisa ka galo yidhahdo bas wey allow ikhlaas salaada sixitaankeedii ixtiraamka iyo ixtiraamka dhexdiinna halkaan xiritaankeedu macnaheeda waa maxay wax xuquuq adiga lagugu leeyahay mas-uuliyiinta ayaa dhankooda waxa ay la dardaarmeen maxaabiista xilli ay halkaasi ku qaadanayeen duruus kala duwan waxaa allah subxaana wa tacaala naga rabaa inaan aakhiradeenniina ku dhisna halka aakhiradeenni inaan adduunka ku dhisno haddaynu aakhiradeedna wanaajinana adduunkeennu isagaa inoo hagaagiyo oo inuu macaasi iyo dunuub iyo akhdaa iyo gafaf isaga ka dhacay inuu xabsigan u yimid ilaahay fahamsiiyo xabsigan ilaahay fahamsiiyo oo dabeetana ilaahay subxaana wa tacaala u noqda oo ilaahay subxaana wa tacaala dembi dhaaf iyo makfiro iyo towbo waxa weeyaan uu ilaahay haleeshiyo oo la yimaado ilaahayna marka dambe subxaanahu wa tacaala uu faraj siiyo maa asaabad min musiibatin fa bimaa kasabat aydiikum waxaan innaga inagu dhacaya waxa weyan ama xanuun ha ahaadaan een ama xabsi ha ahaado nin walba imtixaan buu ku yahay marka waxaan rabnaa inaynu ilaahay u noqono subxaanahu wa tacaala ugu dambayntii ardayda markiiska almakaarim ayaa samaysay bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday deegaanka bergaan ee wilaayada islaamiga galgaduud cabdiraxiin sheekh cali ayaa umuurtaasi warbixintan inooga diyaariyey
مولد في عاشر الفضيل ربيع الأول عام الفيل لكنما المشهور ثاني عشر في يوم الاثنين طلع فجري waa bandhig ay sameeyeen ardada markiska almakaarim ee deegaanka bergaan ee hoos yimaada degmada galhareeri ee wilaayada islaamiga ee galguduud bandhigan waxaa ka soo qayb galay culimaa udiin macalimiin waalidiin iyo mas-uuliyiin ka socota maktabka dacwada ee wilaayada bandhiga ardada almakaarim ayaa ahaa bandhig heerkiisa sareeya laguna soo bandhigay cilmigii ay ka barteen ardada almakaarim ee deegaankaas maamulaha almakaarim ha inooga warbixiyo markiska markis almakaarim aan si rasmiya u furno bishii lasoo dhaafay ee muxaram ilaahay tabaaraka watacaalana wuxuu qadaray muddo lix bilood ah markaskeennu ay ka faa'iidaystaan ardayda hadda maanta aynu soo bandhigayno muddo lix bilood ah gudaheed in ardadaynu ay miro dhaliyaan oo ay bannaanka la yimaadaan wixii lixdan bilood ay baranahayeen waalidiin ilaahay tabaaraka watacaala khayrka waafajiyey ilmahoodana inay tarbiyaystaan tarbiyo wanaagsanna ay qaataan jeclaystay baa ilaahay tabaaraka watacaala u qadaray inay muddadaas lixda bilooda ardaydoodii ay ku soo xidhaan bandhigga ardada ayaa si weyn ugu riyaaqeen dadkii ka soo qayb galay munaasabadda
المبدي أسراره الفاتح كنوسه المضيء أنواره في هذا المكان الرائع الجميل سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من للهداية يسأل اسمع كلام محقق في قولي لا ينصني عنه ولا يتبدل حب الصحابة كلهم لي مذهب ومودة القربى بها توسل ولكلهم قدر على وفضائل لكنما الصديق منهم أفضل ما هي الطهارة؟ الطهارة هي فعل ما لا تصح الصلاة إلا به كإزالة النجاسة والاستنجاء والغسل والوضوء والتيمم كم وسائل الطهارة وما هي؟ وسائل الطهارة أربعة أشياء وهي الماء والتراب والحجر والدبغ كم تنقسم النجاسة وما هي؟ تنقسم إلى ثلاثة أقسام النجاسة المقلظة النجاسة المخففة النجاسة المتوسطة يقول من رأى منكم منكرا فليقير بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان اقرأ أقرأ باسم ربك رب العمريس أقرأ الذي الله خلق أبوري خلق الإنسان إنسان كان أبوري من علق إن شرك أبوري اقرأ أقرأ ربك ربك الأكرم كرامة الله الذي الله سو علم برب القلم قلم علم الإنسان إنسان كان baray maa lam yaclam wuxuuna aqoonin kallaa ka joog ina alinsaana insaanka layadqawo qooqa usjud usjud uqtarab dhuwo waxgaradka deegaanka bergaan ayaa ku booriyey bulshada in lagu dadaalo waxbarashada cilmiga sharciga ah mahadsanida walaalka cabdiraxiin walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socdo warkii duhurnimo oo aad ka dhagaysanayseen idaacadda islaamiga landulus xilligan waa naga intaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warka xiga ayaa inoo madalaan insha allah inta ka horaysana waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu